gudoomiyaha degmada marka oo weheli ayaankan xukumadee xubno golo deegaanka degmada iyo waliba boogasho indheindheengayo kaseedana isbitaalka degmada walibana ujeedka kormeershay use ka sheegay gudoomiyaha inguse iye wacyigelinka ciidan bulshada qaybasho shalduwan iyo howlwadeenada xarumo caafimaadka ee degmada silanku horseeda cudurada faafo iyo in dhaqaatiirta iyo bukaanada marwalba ku wacyigeliyaan sidii on daryeela lahayn caafimaadka kormeerka gureed gudoomiyaha degmada marka cusmaan muuse daqare iyo weyba ku hadlay muhiimada kormeershay soona wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku codsaday in degmada marka la sheena tallaalada qaar ee lanku horseeda cudurada faafo
asimaha isbitaalka iyo dhakhaatiirta isbitaalka iyo ku-xigeenada maxaadhahay maamulka isbitaalka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdisalaam maanta meesha waxaa ujeednaa wacyigelin bulsho in bulshada aan ka wacyigelino dhammaan cudurada faafa waayahan degmadu kusoo batay see loo hortegi lahaa waxaan rabaa kow ka maamul ahaan waxaa diyaar u nahay in bulshadan si guud ah inaan u wacyigelino oo si cuduradan faafa ay ugu fogaadaan qofkii qabo waa u qabaabo qofkii aan qaban see loo ilaalin lahaa number kow waxaan rabaa maamulka istaalka iyo agaasimaha istaalka iyo maxaa lahay dhakhaatiirtaba in kow number kow inay ka wacyigeliyaan dadka neersinka ah oo istaalka joogo iyo dadka waxbarasho u imaado istaalka oo laga maxaalaha laga keen maxaalaha jaamacadaha in kuwa ay ku wacgelisiin in qof bukaanka ay daaweynayaan in cudur ay ka qaadan adoo maanta qof oo walaalkaaga ah qof soomaali ah maxaale aa caawinaysid aa daaweynaysid in maxaalahay cudur aa ka qaadid taas nasiib daro waaye waxaa rabaa in number kow number labo in kow bulshada aa ka nabad maxaalaha aad ka ilaalisiin dadka bukaanada ah oo maxaalaha istaalka imaada imaanayaan dadka daaweynaya kow inays ilaaliyaan waxaa rabaa in baaq dheerna u jeediyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo midda dhaxaba iyo adaa maxaalaha iyo isku duwaha caafimaadka degmada iyo mid gobolkaba in dadkan degmada ku nool in loo raadiyo inay helaan maxaalaha talaal oo ay uga hortagaan maxaalaha cudurada faafa laba qof oo isguursanaayo ama laba qof maxaa lahay oo lamaanaha oo iscabnaday inta iscabna kahor inay istaalka imaadaan isbaaraan haddii qof ka mida uu qabo qofka oo maxaa lahay aan qabin in la talaalo kaas laga talaalo maxaa lahay qofka kale wuu guursan karaa laakiin haddii laga talaalo qof kale laga kasoo caafimaad qabo kusi daarna waxaan rabnaa bulshooyinta degmada marka khaasatan meelaha maxaa lahay sida maxaa lahay taalaadka masaajida iskuulaadka masaajidada in dadka lagu wacgeliyo cuduradan faafa ee wax badan loo kala qaadaa sida shashooda kale loo kala qaadaa maxaa lahay dadka isku galmoodaan dadka dhiigga maxaa lahay qofka u daraa qof kale uu ka qaadi karaa waxaan rabaa annaga ka maamul ahaan iyo kan isbitaalka iyo dhakhaatiirtaba inaan kow anaa u istaagno aan dhahno bulshadeena aan ka wacgelino dadkan dadka u badan dadkaan reer baadiyo waaye ma yaqaana cudurkaan cudur faafo waaye qofku maxaa lahay uu iska tegaa waxaana cudurkan oo cagaarshooga ah inuu yahay in xitaa safar aad geli karto haddii qofka laga helo inuu fiis lagu siineyni qofka lagu ogaadaa qaba inuu qofka maanta safarka eh maanta inuu fiis la siineyni wadan la ogolaanin in la raadiyo deerbixiyaasha bixiya talaalada qaarka oo maxaalaha sida talaalka oo kale oo maxaalaha booli waa la bixiya sida lamid ee ninkaada in loo keeno maxaalaha degmada loo keeno lambar labo in daawo maxaalaha naga safarkii ka furnaa oo tibida waa shaqaalo waa la qaatay laba qof oo ognahay laakiin in si degdeg ah daawada loo keeno maamulka degmada marka iyo wada dadaalo lanku horseeda cudurada faafo yoona bulshada yoon suubiyaayaan wacigelin shalduwan